deeqdan oo isugu jirtay bur bariis sokor iyo saliidda kana timid xarunta gargaarka iyo howlaha bini'aadanimo ee boqor salmaan isla markaana loo wakiishay hay-adda tadaamun ayaa la gaarsiiyey kun iyo laba boqoloo qoysa oo danyar ah kuwaasi oo ku nool magaalada baydhabo waxaa goobjoog ahaa goobta lagu qaybinayay deeqdan raashiinka mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda boqor salmaan guddoomiyaha hay-adda tadaamun iyo dadka loo qaybiyey deeqda cabdiraxmaan cabdirasaaq guddoomiyaha hay-adda tadaamun ayaa ka warbixiyey daaqdan ay soo gaarsiisay dadkan danyarta ah halkan waa magaalada baydhabo waxaan maanta ku qaybinaynaa deeq raashina oo loogu talagalay dadka danyarta ah oo barakacayaasha ah oo ku nool degmada baydhabo gaar ahaan idbiyada baan maanta halkan waxaan ugu qaybinaynaa deeq raashina deeqdan raashinka waxaa ku deeqday hay-adda xarunta gargaarka iyo howlaha biniaadantinimada ee boqor salmaan waxaa fulinaysa hay-adda wadaniga ah ee tadaamun mashruuca ka hortaga cunayarida iyo iyo baahiyaha wejigiisii afraad qaybtiisii afraad wejigii labaad ayaan maanta halkan ku qaybinaynaa tirada dadka maanta halkan wax ugu qaybinaynaa waa kun iyo laba boqoloo qoys oo dhammaan ka tirsan dadka degmada baydhabo idbiyada iyo hoosta communitiga isugu jira dhanka kale qaar ka mid ah qoysaskii ka faa'iidaystay daaqdan ayaa u mahadceliyey hay-adda gargaarka iyo howlaha bini'aadanimo ee boqor salmaan reer baydhawiyana masaakiinana gootiyana waa ilaahayani isyaasiinka dhiibay inuuna sin niishaantaan aani alxamdulilah arsikurla raashin waan nasay alxamdulilah geegka shalay baahanaana geegkan raashin waan nasay maasha allah alxamdulilah haddii geeg wali eedanka farxasina meelidad u maatee oo un baahnaya gargaarkaasa intay qaadadaan yo geeg intana laisku sheelin dadkaasoo eedan liidan ka jaraan curyaamiin ka jaraan hondhoole ka jaraan dad badan oo waayeliga ka jaraan dada oo ka idoolaa ka qadi badan iyo ogniyo inta ka jaraan yaa minaha intoolna kasi deeqdan gargaarka ayaa wax badan u tari doonta qoysaskii ka faa'iidaystay iyadoo la soo gaarsiiyey xilli ay bahi weynu qabeen